waa mahadsan tahay wafdiga baraw yimid oo kamid ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliyeed mudane cabdullaahi goodax bare wasiirka gargaarka mudane xamza burci iyo aniga waxaan ka nimid magaalada muqdisho oo si aan uga qayb galno dhagax dhiga iskuolka cilmiga badda lagu barto laga dhisi doono hadduu ilaahi raalli ka yahay magaalada magaala madaxda gobolka koonfur galbeed baraawe waxaa kaloo sidoo isaga nagu soo biiriyo nagala mid ahaa oo beerada noogu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftikareen iyo wafdi ballaaran oo wasiire iyo xildhibaano maamulka kamid ah ay isugu jiraan oo lagayana gadaan looga soo biiray ayaan ahayn wafdigaasoo ujeedadiisu ahayd laba weji mid inay dhagax dhigaan iskuolka hadda aan ku sheegay xaluunta badaha lagu barto oo la dhisi doono ay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ay mas-uul ka tahay iyo in berito hadduu ilahi raalika sida loo furi lahaa aeroboortka cusub ee magaalada baraawe oo isagana maanta isagana lasoo dhameeyey maalmihii lasoo dhaafay isagana hadda diyaar u ah inuu soo dhaweeyo diyaaradaha imaan doona magaalada baraawe insha allah markaan uga horumarno iskuolkan la dhagax dhigayo ee badda maxaa loogu xushay magaalada baraawe in waktigan la dhagax dhigo oo magaalada laga dhiso iskuolkaasi
wallahi waa istraatiijiyad ay wasaaradda waxbarashada horey u wadatay annagana aan aan qayb ka ahayn oon kula talinay in ay la dhiso la badiyo dugsiyada farsamada waddanka soomaaliyeed guud ahaan si loo dhiso culunta loo baahan yahay waddanka u baahan yahay sida kalluumaysiga sida dhaqashada xoolaha iyo beeraha marka waxa ay wasaaradda cayintay inay koonfur galbeed baraawe ay noqoto magaalada loogu asteeyey in isboolka culunta badda lagu barto laga dhiso waxay noo sheegtay in ay dhisi doonaan iskuol kale oo isaga lagu barto cilmiga beeraha oo dowlad goboleedka hirshabelle laga dhisi doono jowhar iyo mid kaleo isagana laga baran doono culunta xoolaha oo isagana loo asteeyay in laga dhisi doono dowlad goboleedka galmudug marka waa istraatiijiyad ay wasaaradda waxbarashada ay wadatay marka annaga waxaan un ay magaalada nasiib u yeelatay in ay hesho iskuolkaas oo loogu magac dari doono allah u naxariistay professor burci oo isagoo ahaa wasiiru dowlihii daayada dowladda federaalka soomaaliyeed oo ku dhintay muddo hadda afar sana laga joogo qarax ka dhici jiray naasaablo wan marka dhulkana waxaa hideeyey ama habeeyey hadiyad u siiyey dowladda federaalka ah familkii uu wasiir burci ka baxay oo ku jiro wasiirka hadda noo ah wasiirka gargaarka marka dhulka oo laba boqol mitir iyo boqol iyo soddon ah ballac ahaan laga dhisi doono waxaa waxaa hadiyad u siiyey familkii uu ka dhashay wasiirkaas naga baxa loo naxariista waa garta marka istraatiiji ahaan baraawa magaalo xeebeed kamid a meelaha taariikh taariikhiga ah haddana xudunta ah marka dhinaca badda iyo barashada cilmigan muxuu deegaanadan xeebaha soomaaliya ee koonfurta dhaca iyo meesha loo xushaba muxuu ka tari karayaa
wallahi wax weyn buu ka tari karayaa dadkan waa sidaa ogtahay baraawa sidaa usheegtay waa magaalooyinka ku dhowdhowo sida marka iyo iyo iyo iyo dhinacan badaa aado waa magaalo xeebeed oo ku nool kalluumaysiga badmaa xildhimadana ay ay taariikhdooda ay ku jirto ay ganacsiyadii markaa fiiriso soomaaliya ay la lahayd wadamada carabta ahaa intaan dowladnimada aysan hogeysanin ama weynaanin waa meelihii qadiimka eedoo lagu yaqaanay kalluumaysiga kamid taha marka waa mid ku jirta dhiigga ama dadka baraaba degan ama marka degan oo ayaga u sahlaysa inay culuntaas bartaan ayaga kuma koobna dabcan qof kastoo soomaaliya muwaadina wiili gabaro soomaaliyeed oo meel walba ay joogaan ay soomaaliya ka joogaan oo cilmigaas raba inay bartaan waa waa waa imaan karaan oo iskuolkaas wuxuu furan yahay muwaadiniinta soomaaliyeed laakiin waxaan is leenahay taariikhi ahaan magaalada baraawe inay aada ugu haboon tahay in ay iskuolkaas culunta badda lagu barto inuu ay u noqoto xaruntii laga aasaasayo
waa gartay dhinaca kale berito garoonkii diyaaradaha magaalada baraawe ayaa la furaya hadduu eeba idmo bal ka waran garoonka ayaad maanta ka degteen qaabka loo dhisay maxaa idinkaga baxay
wallahi horta dhib fara badan ayaa lagala kulmay dhisida garoonkan oo muddo saddex sano iyo ku dhawaad socday oo sababaha ugu waaweyn ay ahayd nabadiidka inuu meeshan uu gacan ku hayay aysan usaamaxaynin inay agabka loo baahan yahay ay jidka lasoo marin karo marka inkastoo dhibaatooyin fara badan laga soo maray haddana maanta waxaa u suurta gashay in garoonkii oo lasoo dhameeyey towerkiisii oo diyaaradaha lagala soo lagala socon lahaa ama kala hagi lahaa loo dhisay meeshii la fadhiisan lahaayo passengerka dadka socdaalka usii socda ama soo dagaaya ay fadhiisan lahaayeen ama qobabkii loogu talagalay xataa madaxda inay fadhiistaan uu dhamaystiran yahay ilaa iyo laba kilomitr iyo bar oo airstrip ah ama meesha ay diyaarada kusoo degsan loo diyaariyay marka waxaan isleeyahay waxuu wax weyn ka tari doonaa in dharawe oo muddo sanado fara badan sida laogyahay gacanta ugu jiray nabadiidka ay kusoo xiranto maxaa ladahay soomaalida kale ay kusoo xiranto wadanka intiisa kale ay u fududeyso ganacsatada ka ganacsata meelahaan ama dadka deegaan ahaan u degan meeshan oo ku dhibanaa runtii inay say ku yimaadaan ama kasoo buuxi jiray badda dhinaceeda ama muddooyin muddo saacado fara badan ay ku qaadan jirta inay jidka soo maraan maanta waxay saamaxaysaa inuu qofkii markuu xamar kasoo baxo waxaan labaatan iyo shanta daqiiqo dhameen inuu magaalada barao ku imaan doona marka waxaan leenahay waxay furi doontaa ganacsiga waxay ay wax ka tari doontaa kobaca dhaqaalaha waxay wax ka tari doontaa isdhexgalka bulshada dadkii hadda magaalada ku xayiranaa inay utegi karaan qaraabadooda meel walbay joogaan dadkan sidoo kalena ayay loo imaan karo bilaa reerkee waa gartay marka mashruucan garoonka ayaa la dhamaystiray iskuol ayaa la dhagax dhigayaa baraawe iyo magaalada oo magaalo qadiimi ah xarun rasmi oo koonfur galbeed soomaaliya iyo dadkeeduba maxay maxay ka bedelayaan mashaariicdani
wallahi waxba bay ka bedelayaan islenahay waxaan waxaan rajaynaynaa in ay kobaca magaalada uu si deg deg loo arki doono bilaha iyo sanadaha soo socdo waxaan rajaynaynaa inay dowladda koonfur galbeed hadda saldhiga waa baydhabo inay xarunteedii rasmiga aheed ee magaalada hadda usoo guuri doonto maadaama hadda ay isku xirnaanshihii uu fudud yahay in wasaaradaha qaar ka mid ahba sida ugu degdegsan yaha badan ay usoo usoo gudbaan ama soo degaan ahaan ka dhigtaan magaalada baraawe taasna waxay ay sahlaysaa kobaca iyo dowladnimada oo iyada nafteeda timaada sidaan u sheegnay gacantii ay ka baxday oo cadowga inay shacabka wadanka shacabka deegaanka degan ay dareemaan inay gacanta dowladda soo gaartay in isbitaalada la furaayo in jidadkii loo samayn doono berit waxaa aeroboortka wax ka furi doono ra-iisul wasaaraha oo aan rajeynayno in noo imaan doono subax hore marka waxaan rabnaa inay baraawo kusoo xiranto soomaaliyada kale iyo iyo magaalooyinka kale duulaarana